asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhal waana xubinteenna murtida maanta ee aynu kolba wax hor leh ama xubin hor leh ama sheeko hor leh ama mahmaa hor leh ama talo hor leh ama tusaale hor leh ama dhacdo hor leh aynu ku soo gudbin jirnay midaasoo ah mid uun dadka soomaaliyeed ama isku dhinac ka saamaysa ama dhinacyo kala duwan ka saamaysa iyadoo laga yaabo mar in qaybo ka midu ay daboolan yihiin marna laga yaabo inay qaybo ka midu daalacan yihiin ama laga yaabo inay dadban yihiin ama dadan yihiin noocyada farada badan oo aynu ku soo qaadan xubinteenna murtida maanta oo afkeenna hooyo gungaarhkiisa iyo dhexgelkiisa intaba shaqo ku leh ayaa jirta teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waayihii saancadaagu imaaday qaaradda afrika ama bariga afrika ama dhulka soomaalida ayaa waxaa dhacday waxaa la yidhi nin caaqil ahaa oo beelo caaqil u ahaa gumaysigu sidiisa oo waxaa dhaqan u ah ama saancadaalaha waxaa dhaqan u ah waxaa la yidhaahdo qaybi oo xukun inuu bulshada qaybiyo marka hore uu dab dhex dhigo markuu iyada khilaaf dhexgeliye kala qaybiyo inuu haddii eebeydmahayo iyadoon dab kale kala qaadanaynoo heerheer laysugu diray inuu dhaho ree hebel hebel inoogaga yeedha ree hebel hebel inooga keena heer hebel yaa xukumay hebel cabdinaasir u yeedha isaga aan madax ka dhigno aan odaygaas bannaanka u caydhinne waa qayb khilaafka bulshada iyo kala daadinta ayay kow ka tahay mar haddii khilaaf iyo kala daadin iyo xukun isku qabsi iyo hunguri isku caydhsi imaadana bulshadaasu dee iskuma sii xidhnaanayso isku danna noqon mayso calooshii shaqaystana lama waayahayo taas ayaa gumaysigii iyo dhaqamadiisa ah gumaysigii marka waxa ay sameeyeen nin bay u yeedheen iyagoo raba inay nin kale ku jebiyaan ayaa waxay dhaheen hebel inoogu yeedha kolkii la yidhi hebel inoogu yeedha ayuu u tegey ninkii la yidhi inoogu yeedha markaase waxaa layidhi saacaddaa laga bilaabay ree hebel adaan suldaan kaaga dhignay mushaarna waad qaadan carruurtaadana ingiriiska loo diri iyo meel heble sida dadka soomaalidu hadda ugu iimaan beelayn dee looma iimaan la-ayn oo dadku dad caadi ah ayay ahaayeen oo dhulkooda iyo dheeftooda iyo dhaqashadoodu deeqdo ayaa la ahaa kolkaas wuxuu yidhi yuu yidhi waan diiday arrintaa ma yeelahayu yidhi waxaad sheegaysaan mana rabo caruurtiida iyo waxay sheegaysaan anaa dhalay ilmahayga maxaa ingiriiska jira xoolahaygana anaa dhalay idinkan mushaar idinkama rabo maxaad mushaarka igu siinaysaan sababtaad mushaarka ii siinaysaan muxuu oraga tag yidhi iska soo tegey niman kale oo isaga la aragti ahaa ama gumaysiga laftiisu dhabarka ka soo dharbaaxay ayaa ku babaa'ay oo yidhi hebelow arrintaa maa yeeshid oo hebelow sidaa maa yeeshid hebelow sidaa maa yeeshid oo hebelba saasuu yeelay maasaa yeeshid oo hebel baas waa hadalkaa lagu badiyey markaasuu oryaa hal arrin ma idiin sheega saa la yidhi haye noo sheeg markaasuu yidhi anigu ninna gunnimo kula tartami maayo anigu ninna gunnimo kulama tartamayo wayaa wax ma idiin sheega saa la yidhi haye anigu qofnaba gunnimo kulama tartamayo anigu ninnaba gunnimo kulama tartamayo maanta laakiin soomaalidu dhammaanteed gunnimo ayay ku tartantaa dhammaanteed waxaan odhan karnaa gunnimo ayay ku tartantaa gunnimo qabiil bay ku tartantaa gunnimo hunguri bay ku tartantaa gunnimo jaajuus bay ku tartantaa gunnimo ninkaasuna muxuu yidhi anigu ninnaba gunnimo kulama tartamahayo waxaan dhihi karnaa soomaalidii iimaanka qabtay ee garashada samayd ee soomaalinimadu dhabta ka ahayd mid ka mid a ayuu ahaa baan dhihi karnaa halkii sidan yidhi ama ninkii eraygan laga qoray yidhi anigu cidnaba gunnimo kula tartami maayo mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi kibir iyo kasyariba waa lala kufaa kibir iyo kasyariba waa lala kufaa